bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah sala allahu alayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalam allahuma wafiqna min alaqwaali walacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa bilowga suuratu ruum waana makiya aayaadkeeduna waa lixdan aayadood bismi illaahi araxmaani araxiim aliflaamim gulibat iruum allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi aliflaamim allahu aclamu bimuraadih xuruufta muqadacaadka ah muraadka ilaahay uga jeedo isagaa u ogaal badan oo og rabbi subxaanahu wa tacaala allah waxa uu ihi gulibat waa laga xoog roonaaday oo waa laga qaalib noqday arruumu nimankii reer ruum waa laga qaalib noqdo waa la jabiyey fii adna alardi dhulka halka ugu sokaysee ugu dhow ayaa lagu jabiyey oo lagaga xoog roonaaday wa hum iyaguna reer ruum min bacdi qalabihim adkaanshaha laga adkaaday kadib sayaqlibuuna iyana waa adkaan doonaan fii bidci siniina sannado dhowr a dhexdood ayay ku adkaan doonaan reer ruumna lilaah ilaahay ayaa iskale al-amru amarka iyo talada rabbaa iska leh min qablu yacni qaalib noqoshada iyo adkaanshihii laga adkaaday horteed reer ruum iyo wa min bacdu adkaanshahay iyagu adkaadeen dabadeedba labada goorba horraysiyo dambaysaba allah amarka iska leh oo xukumka leh wa yowmaidin maalintaasna waa yowma taqlibu ruumu maalinta reer ruum adkaanayaanna yafraxu way ku farxayaan almu'minuuna kuwii mu'miniinta ahaa binasriillaah ilaahay nasrigiisa iyo gargaarkiisa uu kuwaa siinayo waa ay ku farxayaan mu'miniintu yansuru waa u gargaaraa rabbi oo libinta wuxuu siiyaa man yashaau cidda uu doono wa huwa rabbi alcasiizu allaha qaalibkee awoodda badan weeye alraxiimu ee addoommadiisa u naxariista wacd allaah ilaahay yaboohiisii iyo ballanqaadkiisii weeye inay reer ruum guulaysan doonaan ay wacad allaahu ilaahay waa yaboohoo waa ballan qaaday ficil nasbiye mastarka ayaad u soo qadaraysaaye wacd allaah ilaahay ballanqaadkiisii lagu yaqaaneen baaqanayn buu rabbi ballan qaaday laa yukhlifu allaah ilaahay ma baajiyo wacdahu yaboohiisiiyo ballanqaadkiisa walaakina akthara annaas ha yeeshee dadka bedidoodu laa yaclamuuna ma oga arrinkaas yaclamuuna waxay garanayaan uun waa kuwan gaalada ahe waayo agharunaaska cidda ugu horraysee muraadkuu yahay waa kufaaru makka waa nimankaa reer maka gaaladoodi iyo mushrikiintooda ee lala khitaabayo iyo gaal oo dhan marka wacadka iyo ballanta alle waxba ka garan maayaane yaclamuuna waxay og yihiin oy garanayaan daahiran waxa muuqda oo min alxayaati noloshan ka mida addunyaa ee liidata ama dhow noloshan adduunyada ee dhow ama liidata muuqaalkeeda guud ee ka muuqda ayuunbay garanayaan wa hum iyagu cani alaakhirati aakhiro xaggeedana hum iyagu waa ta'kiiduune khaafiluuna kuwa moogan weeyi oon warba u hayn adduun mooye aakhiro warba uma hayaan alla waxa u idhi awalam yatafakkaruu miyaanay ka fakarin kuwaasi awalam yatafakkaruu miyaanay ka fakarin fii anfusihim nafahooda dhexdooda miyaanay ka fakarin oonay u fiirsan maa khalaqa allaahu ilaahay inaanu u abuurin miyaanay kaba fakarin assamaawaati samooyinka iyo waalarda arlada iyo wamaa baynahumaa labadooda inta u dhaxaysaba ilaa bilxaqi xaq mooye inaanu wax kalaba ku abuurin rabbi iyo wa ajalin muddo muddadaasoo musaman la magacaabay tafakurku markaa wuxuu ku dhacayaa maa khalaqa allaahuda fii anfusihimna tafakurka ayuunbay daraf u tahay oo yacnii jamalku futuuxaatulilaahiyaha sidaasuu ku odhanayaa fii anfusihim mafcuul uma aha tafakurka oo waxa laga fakeraya laleeyahay ka fakera anfusta ma aha waxaa laga fakerayaa waa maa khalaqa allaahuda laakiin tafakurku halka u dhacaye laga fakeraa waa fii anfusihim oo nafahoodiiyo quluubtooday ka fakerayaan marka fii anfusihim waa darfun litafakur walaysa mafcuulan lah laakiin tafakurka mutacalaqa uu ku dhacaya waa maa khalaqa allaahuda dambe macnuhuna wuxuu noqonayaa miyaanay kaba fakerin inaan ilaahay cirarka intaa leeg iyo dhulalka intaa leeg iyo inta u dhaxaysaba xaq mooye wax kale inaanu ku abuurin iyo muddo lacayimuu isagu u qoondeeyey macnaha sidaa arrinku inuu yahay miyaanay ka fakerin marka fii anfusihim waa maxalkii tafakurka laakiin waxaa laga fakeraya waa maa khalaqa allaahuda waxa ka dambeeya allah waxau yidhi wa inna kaiira in fara badan oo min annaasi dadka ka mid ihi biliqaa'i rabbihim rabbigood la kulankiisa lakaafiruuna kuwa ka gaaloobay weeyi oo aan rumayn awalam yasiiruu miyaanay soconinba fil ardi ay cala alardi arlada korkeeda miyaanay socon oo fayanduruu aanay dabeed arag kayfa kaana siday ahaatay caaqibatu aladiina kuwii cidhibtoodu min qablihim iyaga ka horreeyey kaanuu waxay ahaayeen kuwaa iyaga ka horreeyey ashadda kuwa ka daran minhum iyaga kuwan ree maka quwatan xagga xoogga waa ka xoog badnaayeen wa athaaruu waanay rogrogeen al arda arlada oo macnaha way qoteen oo waa beerteen oo dee arlada waa ka shaqaysteen oo ithaaradu waa kicintii iyo taqliibkii iyo rogrogiddii oo macnaha zarac iyo beer iyo qodaal bay dee ku sameeyeen wa camaruuhaa arlada waanay camireen akhara in ka badan mimaa camaruuhaa inta kuwani ay camireen ree maka yacni kuwan ree maka intay camireen in ka badan ayay kuwii hore arlada camireen oo ay tabcadeen oy zarceen oy wax ku beerteen wa jaa'adhum waxaa u timid rusuluhum rusushoodii ayaa u timid oo bilbayinaat aayaad cadcad baa rusushoodii ula timid famaa kaana allaah ilaahay ma ahaanin liyadlimahum kii dulmiyaya walaakin ha yeeshee kaanuu waxay ahaadeen iyagu anfusahum nafahooda yadlimuuna kuwa dulmiyaya ayay ahaadeen ilaahay ma dulmin ee iyagaa nafahooda dulmiyey waxaa looga jeedaa markaa dee nimankii ree caad iyo ree hamuud iyo dee kuwa maalintaa joogay ree makee lala hadlayey dee maxaa isu keenay way ka cudud iyo cadad baroonaayeen dee haddana waxa weeyaan halaag iyo hoogunbaa u dambeeyey oo ku habsaday weeyi oo cidhibtooda dambe siday noqotay waa in lagu halaagay markay ambiyada beeniyeenee ay rumayn waayeen allah waxau idhi uma kaana dabeed waxay ahaatay caaqibata aladiina kuwii cidhibtoodu waxay ahaatay asaa'uu xuma falay kuwii xuma falay ee dembaabay cidhibtoodii dambe waxay ahaatay assuu'a tii ugu xumaanta badnayd oo jahannamo ah oo maxay xumaanta jahannamo ula kulmeen waa tacliilkiiyo sababtii eh an kadabuu lian kadabuu inay beeniyeen darteed waa waxay ku heleen assuu'a maxay ku galeen an kadabuu lian kadabuu ila ilaahay ma dulmeeye marka waa tacliil laamta tacliilkana waad u soo qadari marka cidhibtoodu waxay taa xumaanta badan ku noqotay oo jahannamo ah an kadabuu lian kadabuu inay beeniyeen darteed biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa inay beeniyeen oo wa kaanuu ay ahaadeen bihaa aayaadka yastahzi'uuna kuwa ku jeesjeesaya yacni aayaadka rabbi ay beeniyeen kuna jeesjeeseen sababteeda ayay jahannama ku galeen weeyi allaahu alle yebda-u waa u bilaabaa alkhalqa abuurista isagaa alla bilaaba summa yuciidu haddana isagaa soo celin doona summa ilayhi dabeed ilaahay xaggiisa ayaa turjacuuna laydiin celinayaa wa yowma maalin taquumu ay kacaysa assaacatu saacadda qiyaame oy dhacayso yublisu lmujrimuuna xumafalayaashii way quusanayaan oo quus ayaa ay gelayaan walam yakun umana ahaanin lahum iyaga min shurakaa'ihim shurakadooday caabudayeen ee ilaahay ay wax la wadaajin jireen xaggooda ugamay ahaanin shufacaa'u kuwa u ergeeya ka heli maayaan wa kaanuu ay wayakuunuuna waxaanay ahaanayaan oo maxalligu maadiga bimacno mudaaric ayuu ku awilayaa waayo way ahaan doonaan weli may ahaanine ahaanshaha maadiga ana waxa looga cabbiray waa litaxaquqi alwuquuc marka wa kaanuu ay wayakuunuuna waxaanay ahaan doonaan waa kuwan wax caabudayey ama shurakada caabudi jiray ee bishurakaa'ihim shurakadooday caabudi jireen kaafiriina kuwa ka gaalooboo dafira oo waaba isnacdali qiyaamaha oo badhba badhka kalena beri buu ka noqon marka kaanuudu waa caabidiintii shurakaduna waa macbuudiintii wa yowma maalin taquumu ay istaagaysa asaacatu saacaddii qiyaamo ay dhacayso yowma-idin maalintaa saacadda qiyaame ay kacayso yatafaraquuna dadkii waa kala tegayaan waa la kala soocmayaa dee fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir fa ama aladiina kuwii miyaah aamanuu rumeeyey oo wa camiluu sameeyey alsaalixaati alacmaal asaalixaat acmaasha wanaagsan sameeyey fahum iyagu fii rawdatin beer dhexdeed bay ku sugan yihiin janno yuxbaruuna xaal ay yihiin kuwa laga farxinayo oo waxay ku farxaan waxa weeyaan loogu nicmaynayo wa ama aladiina kuwiise kafaruu gaaloobay oo wakadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkayaga beeniyey waa aayaadkii tansiiliga ahaa sida qur'aanka iyo kuwa kowniga aba iyo wa liqaa'i alaakhira aakhiro la kulankeedana beeniyey oo bacdi iyo xisaabi inay jirta midnaba diidoo inkiray fa ulaa'ika kuwaasina filcadaabi cadaabka dhexdiisa ayaa muxdaruuna la keeni doonaa oo lagu soo xaadirin doonaa allah waxau idhi fa subxaana allah ilaahay nasahnaantiisa uu nasahan yahay xiina goortiina uu nasahan yahoo xumaan oo dhan uu ka hufan yahay tumsuuna aad galabaysanaysaan iyo waxiina xilligii ayaa rabbi uu nasahan yahoo ceeblaawo u yahay tusbixuuna aad waabariisanaysaan walahu alla ayuunbuu u sugnaadoo iska leh alxamdu mahadnaqa iyo ammaanta kaamilkee dhammayska tiran fi samaawaati samooyinka dhexdooda ayaa xamdigu ugu sugnaaday iyo walardi arladaba ay yaxmaduhu ahluhumaa ehelka samada iyo ehelka dhulkaa rabbi mahadiyo ammaano weeyi wa cashiyan waxaad ku cadaftaa waxiinada hore oo ilaahay waxa uu nasahan yahoo ceeblaawo yahoo nuqsaan oo dhan laga nasahayaa xiina tumsuuna wa xiina tusbixuun xilligaa galabaysanaysaan iyo xilligaa waa beriisanaysaan iyo wa cashiyan gallinka dambe ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu nasahan yahay iyo wa xiina tudhiruuna xilligaa duhuraysanaysaan ee dahiirada iyo xilliga duhurka aad gelaysaan xilligaana rabbi waa nasahan yahay yacni waa cumuumul awqaad haddii gelin hore tahay haddii gelin dambe tahay hadday maalin tahay hadday habeen tahay waxba kama maqnaba yukhriju ilaahay waa soo saaraa alxaya mid nool ayuu ka soo bixiyaa min almeyiti mid dhintay wa yukhriju alla wuxuu ka soo bixiyaa almeyita mid dhintay ayuu min alxayi mid nool ka soo bixiyaa wa yuxyii waa nooleeyaa rabbi alarda arlada bacda mowtihaa dhimashadeeda dabadeed ayaa arlada alla u nooleeyaa wa kadaalika sidaasi oo kale ay kadaalika alikhraaj sidaa arlada la nooleeyey baadka iyo nabaadka uu uga soo bixinayo oo kale ayuunbaa tukhrajuuna idinna laydin soo bixinayaa oo sida nabaadka dhulka uu uga soo bixinayo ayaa idinkana markaa dhimataan kadib uu idin soo bixinaya wa min aayaatih ilaahay aayaadkiisa iyo calaamadihiisa waaweyn ee lagu aqoonsado weynidiisa iyo waaxidnimadiisa iyo qudrada awoodda badan ee uu leeyahay waxaa ka mid a an khalaqakum inuu idinka abuuray alleh min turaabin yacni caro ay khalqukum min turaabin aayaadka alla lagu aqoonsado waxaa ka mid ah inuu ciid idinka abuuray ay khalaqa aslakum aadama min turaab waa asalkaa ka soo jeedeena dee aabbihiin aadam ayaa ciid laga khalqay inta kale ee dee bani aadamka ka tafiirantay dee iyaga waxaa laga abuuray lab iyo dhadig biyahoodu markay kulmaan wa min aayaatihi ilaahay aayaadkiisa iyo calaamadihiisa waaweyn ee astaanta waa ilaahay weynidiisa iyo awooddiisa waxaa ka mid ah an khalaqakum ay khalaqa aslakum aadam yacnii asalkiinna iyo aabbihiinna ka soo jeedeen ee aadam inuu ka abuuray min turaabin ciid uu ka abuuray humma idaa antum dabeed idinku markiiba basharun dad ayaa tihiin dadkaasoo tantashiruuna faafaya oo arlada ku kala fiidhsan oo ku faafaya oo markiiba dee tafiirtii bani aadamka ayaa faaftoo lab iyo dhadig ilaahay tabaaraka wa tacaala ka sii abuuray wa min aayaatih ilaahay aayadihiisa waaweyn ee calaamada u ah cadamadiisa iyo waaxidnimadiisa iyo awooddiisa waxaa ka mid ah an khalaqa inuu idin abuuray lakum idinka min anfusikum nafihiinna uu idinka abuuray aswaajan haween inuu idinka abuuray litaskunuu si aa ugu xasishaan ilayhaa haweenka xaggooda wa jacala waxaanu yeelay baynakum dhexdiinna mawaddatan kalgacal iyo waraxmatan naxariis inna fii daalik madkuurkaa laydiin soo sheegay waxa idinku sugan oo ilaahay inuu haweenka nafihiinna idinka khalqay waxaa idinku sugan la aayaatin aayaad calaamad iyo astaan waa ilaahay weynidiisa iyo awooddiisa liqowmin qolo ayaanay ugu sugan tahay kuwaasoo yatafakkaruuna fakaraya oo wax fahmaya waxna u fiirsanaya wa min aayaatihi ilaahay aayaadkiisa waxa ka mid ah lagu aqoonsanayo alla weynidiisa iyo awooddiisa khalqu samaawaati samooyinka abuuristooda iyo wal ardi arlada abuuristeeda iyo wakhtilaafu alsinatikum carabadiinna iskhilaafkooda afafkiinna kala duwanaanshahooda iyo wa alwaanikum midabadiinna iskhilaafka ay iskhilaafayaan inna fii daalik arrinkaa la soo sheegay waxa idinku sugan ee kala duwanaanshaha afka iyo midabka la aayaatin aayado iyo calaamada waaweyn baa ku sugan oo lilcaalimiina kuwa wax kala garanaya ee cilmiga leh ululcilmiga ah ayay aayaad ugu sugan yihiin macnaha dee iyagaa kuwaan toobaya oo ku intifaacayo wax ku kala garanaya wa min aayaatih allah aayaadkiisa waxa ka mida waaweyn ee calaamada waa cadamadiisa iyo awooddiisa manaamukum hurdadiinna billeyli habeenkii aad seexanaysaan iyo wannahaari maalintii aad seexanaysaan iyo wabtigaa'ukum doonista aad doonanaysaan maalintii min fadlih ilaahay deeqdiisa iyo arsaaqadiisa inna fii daalik arrinkaa la soo sheegay waxaa idinku sugan la aayaatin aayaad iyo calaamado waaweyn oo allah lagu aqoonsada awooddiisa iyo cadamadiisa liqowmin qole ayaanay ugu sugan yihiin kuwaasoo yasmacuuna wax maqlaya ay samaaca tadabburin wactibaar maqal ay u fiirsanayaan oo wax ku qaadanayaan oo kuwaan toobayaan wa min aayaatih ilaahay aayaadkiisa waaweyn waxa ka mid ah ee lagu aqoonsado weynidiisa iyo cadamadiisa iyo awooddiisa yuriikum inuu idintusiiyo albarqa hillaaca halkan yacni waxa weeyaan min aayaatih dee waa khabar muqadama mubtaduhuna yuriikum tuu dhacaya masterka laga dhalaaliyo laakiin xarfu mastarkii baan sidii kuwii hore la socon marka waa min baabi tasmacu bilmucaydi khayru min an taraahuyo waa sabki bilaa saabiga oo macnaha ficilkii oo master laga dhalaaliyo xarfu mastarkii oon la socon saabiga ahaa ee sabkiga keeni lahaa ilan an yuriikum lama odhan laakiin waa lasoo qadaraa marka wa min aayaatihi yuriikum ay iraa'atukum albarqa oo wa iraa'atukum albarqa tusinta alla uu hilaaca idin tusiyaahee min aayaatih ile waa mubtada muahar iyo khabar muqadama marka iraa'adaas ayaa mubtaduhu dhacayaa oo waxa weeyaan waa sabkiga aan xarfu masdarkii la socon wa min aayaatih ilaahay tabaaraka wa tacaalaa aayaadkiisa waaweyn ee lagu aqoonsado weynidiisa iyo awooddiisa waxaa ka mid ah yuriikum ay iraa'atukum tusinta uu idin tusinayo alleh albarqa hillaaca uu idin tusinayo maxaa uu idin tusinayaa khawfan liajli khawfin cabsiin laydinku cabsi gelinaya darteed iyo wa tamacan liajli tamacin rajogelin laydinku rajogelinaya darteed macnaha dhinacna inaad ka cabsootaan dee hillaaca hanqadhkiisa iyo danabkiisa iyo dhibaatada ka dhici karta inaad dhinac ka baqataan dhinacna raxmaadka iyo roobka uu astaanta u yahay inaad rajaysaan oo bayna alkhawfi waalrajaa aa ku sugnaataan wa yunazzilu waa soo dejinayaa rabbi min asamaa'i samada xaggeeda waxa uu ka soo dejiyaa maa'an biyo oo fa yuxyii waxa uu ku nooleeyaa rabbi bihi biyaha uu xagga sare ka soo dejiyey alarda arlada ayuu ku nooleeyaa bacda mowtihaa dhimashadeeda dabadeed ayaa uu arlada ku noolaynayaa intay angegtay abaarowday kadib ayaa mid nooloo cagaaran oo doogiyo nabaadkiiyo dhirtiila uu ka dhigayaa inna fii daalik madkuurkaa laydiin soo sheegay waxa idinku sugan la aayaatin aayado iyo calaamado waaweyn oo astaan lagu garta u ah ilaahay awooddiisa iyo cadamadiisa liqowmin qolo ayaanay ugu sugan yihiin kuwaasoo yacqiluuna wax kala garanaya oo caqli leh wa min aayaatih ilaahay aayaadkiisa waaweyn waxa ka mid ah an taquuma asamaa'u samadu inay istaagto iyo wal ardu arladuba biamrih amarkiisa cirkiiyo dhulkuba inuu ku taagnaado ayaa aayaadka waaweyn ka mid ah oo midina meesheeda aanay ka zuulin ama ka dhaqaaqin humma idaa dacaakum dabeed alla markuu idiin yeedho dacwatan hal yeedhmo masderu mara laydhaa waa facla hal mar markuu alla idiin yeedho idiin dhawaaqo oo min alardi arlada uu idinka yeedha xaggeeda idaa antum waaba idinkoo markiiba takhrujuuna soo baxaya oo xabaalihiinni iyo qubuurihii ka soo baxaya markiiba alla waxau idhi walahu ay walilaah ilaahay ayuunbaa iskalu u sugnaaday man makhluuqaadka fi samaawaati samooyinka dhexdooda ku sugan iyo walardi arlada dhexdeeda makhluuqaadka ku sugan allunbaa iska leh khalqan wa mulkan wa tadbiira hadday abuuris noqoto iyo hadday amar iyo tale iyo tasaruf noqotaba ilaahay baa iska leh kullun mid wal oo makhluuqaadkaa ka mida cir iyo dhulba iyo inta u dhaxaysaba lahu ay lilaahi alle qaanituuna waa kuwa adeecaya oo macnaha yacnii tasarufkiisa iyo qadaagiisa iyo xukumka uu ku soo rogo qof iska mancin kara gaal iyo muslim oo yacni diidi karaa kuma jiro waa qadaaga iyo xukumkiisa qadariga iyo tasarufka uu u talinayo kama hoos bixi karaan oo waa adeecayaan marka taacadani waa taacadii iraadada iyo qadaaga ee taacadii cibaadada ma aha ilan makhluuqaadku dhammaantood cubaad ma aha oo cusaad baa ka buuxde iyo gaalo wa huwa rabbi alladii waa allaha yabda'u bilaaba alkhalqa abuurista humma yuciiduhu dabeed soo celinaya wa huwa icaadadu oo damiirku wuxuu u noqonayaa mastarka laga fahmo yuciiduhuda oo icaado ah wahwa icaadadaas iyo soo celintaasi ahwanu waa uga fududahay calayhi alle yacni ay min albidaaya bilowgii waa uga fududahay waa haddii ahwanka afcalu tafdiil laga dhigo oo abuurista hore icaadadaa uga fudud laakiin waa binnisbati ilaykum ilaahay uma kala sahlana oo way u siman tahaye waa bani aadamow caqligiinna iyo garaadkiinna marka la eego shay la bilaabayo hor leh iyo shay hore u bilownaa oo la soo celinaya mar labaad dee waa kala fudud yihiin waa binisbati ilaykum idinka marka laydiin eega aadamow laakiin xagga rabbi marka loo eego waa u siman yihiin oo uma kala socna waa marka ahwanka afcalu tafdiilkiisa loo daayo haddii la yidhaahdo afcalu tafdiili laysa fii baabihina ishkaalba meesha ma yaalle eh dee aslulficilki unbaa laga macnayn oo wahwa icaadadu ahwanu ey hayinun way u fududahay calayhi ee calallaahi alle ka fududahay markaa maahe way u fududahay weeyi markaa dee mufaadalo ma taalla meesha walahu ay walilaah alla ayuunbay u sugnaatay almathalu sifada alaclaa ee sarraynta badan sifada sarraysa allah iskale oo fi samaawaati samooyinka ayaa sifada sare uu ku leeyahay ugu sugan tahay iyo walardi dhulkaba cir iyo dhulba sifada sare ee wax la siman oo lagu shabbaha aan lahayn allah iskale u gooni tahay wa huwa alle alcasiizu allaha qaalibkee awoodda badan weeyi alxakiimu ee xukumka iyo xikmadaba leh daraba waxa uu yeelay rabbi lakum idinka wuxuu idin yeelay mathalaa tusaale min anfusikum nafihiinnuu tusaale alla idinka yeelay oo waa maxay mathalku hal lakum war ma idiin sugan tahay makhluuqaadkiiyow hal lakum ma idiin sugnaadeen mimaa kii xaggiisa wax ka mida ma idinka sugnaadeen kaasoo malakaday hantiday aymaanukum midigyadiinnu ay hantiday waxay midigyadiinnu mulkiyeen oo addoommadiinna ah xaggooda maydinka sugan yihiin min shurakaa'a ay shurakaa'u kuwo wax idinla leh maydinka sugan yihiin addoommadiinna fiimaa kiina idinla loo idinla wadaagayaa rasaqnaakum aanu idinku arsaaqnay xoola iyo cuud iyo carruurba hantidaannu idin siinay kuwo idinla wadaagaa ma ka mid yihiin addoommadaa idinku mulkidaan oo fa antum idinku dabadeed iyo wa hum iyagu oo damiirka labaad ee u noqonaya mamaaliigta jalaalaynkaa soo qadaraya oo fa antum idinku markaa kuwiinnan wax mulkiyaa waa sayidadii iyo wa hum iyaga kuwa aad mulkidaan fiihi waxaannu idinku arsaaqnay oo xoolaha ah sawaa'un kuwa ku siman ma tihiin yacnii ma jirtaa oo wax dhici kara ma tahay addoommadaa mulkidaan inay idinka sugnaadaan kuwa hantidiinna idinla leh oo idinka iyo iyagu aa u simantihiin xoolihiinnoo si u wada maamulaysaan kuwaasoo takhaafuunahum aad ka baqanaysaan ka khiifatikum cabsidiinna oo kale anfusakum nafihiinna aad ka baqanaysaan nafihiina waxaa looga jeedaa sida jalaalaynka uu tilmaamayo amhaalakum min alaxraari macnaha kuwa idinla midkae xorta ah sidaa uga baqataan oo kale aad iyagii uga baqanaysaan addoommadaa lahaydeen oo nafahooda waxaa lagu tilmaamay kuwii lamidka ah ee axraarta ahaa kaannahum ka nafsin waaxida oo dee qof dadka axraartaa xoolaha idinka dhexeeya sidaa doonta uguma telisid ilaa ay kuu idmaan oo aad isla ogashihiin marka taasi ma suurowdaa waa mathal iyo tusaale loo soo qaatay kuwa ilaahay yacni waxa weeyaan u shariik yeelaya ee barbar dhigaya makhluuqaad daciifa ayaa tusaalaha lagu tilmaamay alla waxau idhi kadaalika sidaas ey kamaa bayannaa tilka alaayaat sidaannu aayaadkaa hore u soo caddaynoo kale ay midla daalika tabyiin caddayntaa hore oo kale ayaa nufasilu aanu caddaynaynaa ama u kala dhigdhigaynaa alaayaati aayaadka liqowmin qole ayaanan u caddaynanaa oo u kala dhigdhigaynaa kuwaasoo yacqiluuna wax kala garanaya yacnii sidaannu aayaadkaa hore u soo caddaynay oo kale ayaannu aayaadka ciddii wax kala garanaysa caqlila ugu caddaynaa bal iskaba dhaafoo caqli iyo garaad ma laha eh ittabaca waxay raaceen aladiina kuwii dalamuu dulmiga falay ahwaa'ahum hawadooda ayay raaceen bikayri cilmin cilmi la'aan ayaa naftoodu waxay doonaysay jeclayd ee u iilanaysay ay hanuun la-aan isaga daba yacni isaga raaceen oo ay ku daydeen oo macnaha waxaasoo tusaale oo loo tilmaamay waxba ku qaadan maayaane waa hawaraac faman haddaba kumaa yahdii hanuunin kara man axadka adalla allaahu alla u halleeyey wamaa lahum wana sugna kuwaas manta ayaa cumuum faa'iidaynaysa damiiru jamaca waxaa loogu celiye wamaa lahum kuwaa alla u halleeyey ma helayaan oo uma sugna min naasiriina wax u heliya oo u gargaara alla waxau idhi faaqim oog nebi muxamedow adiga iyo in alla inta ku raacday oo kullu man yasluxu lahu lkhitaab cid alla cid khitaab yacnii in lagu wajaho u suubado oo mukallafo oo dhan ayaa faaqim ay ku dhacaysa faaqim haddaba oog wajahaka wejigaaga oog oo u toosi liddeeni diinta waxa weeyaan wejigaaga ku toosi oo oog xaniifan xaal aad tahay mid ka soo iilanaya oo ka soo leexanaya diimaha baatilka oo dhan diinta xaqana u soo iilanaya fitrat allaah waxaad ku nasbisaa ficil aad soo qadarto ay ilzamuu laazima laazima fitrat allaah ilaahay diintiisa laasima yacnii diinta alla idinku abuuray ee idinku beeree ku dhalateen laasima oo ha ka zuulina allatii fitradaa ama diintaa saliimkaa iyo towxiidkaasoo fatara alla uu ku abuuray annaasa dadka calayhaa korkeeda diintaa islaamka millatul islaam iyo towxiidkaa xaqa ah ee ilaahay aadamaha ku abuuray laazimoo dhinacna ha u dhaafina laa tabdiila wax bedelidihi likhalqi illaah ilaahay abuuristiisaa uma sugnaanin oo abuurista ilaahay addoommadiisa diinta uu ku abuurayo wax beddeli karaa ma jiro marka dambey doorsoomayaan laakiin abuurka hore ilaahay yacnii noolo kasta ama mawluud kasta uu ku dhalinayo isagoo ku abuuray diin wax doorin karaa ma jiro oo cidna gaalnimo kusoo dhalin kara alla waxau idhi daalika kaas fitradaa iyo diintaa alla addoommadiisa ku abuuray addiinu waa diinkii diinkii alqayimu ee toosnaa diintii toosnayd weeyi fidrada addoommada alla ku abuuray walaakina akthara annaas ha yeeshee dadka bedidoodu laa yaclamuuna garan maayaan oo yacnii towxiidka iyo diintaa xaqa ah aqoonuma loo garan maayaan fii bidaayati haadihi suura ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu inoogu tilmaamay mawaadiic aad iyo aad muhiim u ah waxaa ka mid ah alikhbaaru bilgaybi can alfurusi waaruum wa taxdiidu almushrikiina bidalik waxaa ka mid ah waxyaabaha suuradda alla uu ku tilmaamay inuu kaga warramay wax qayb oo maqan oon weli dhicin wax maqan oon dhicin ayaa alla uu ka warramay oo weliba mushrikiintana lagu cariyey waxa weeyaan oo la yidhi arrintaasi sidaasay u dhacaysaa oo baaqan mayso arrintaa qaybkii waxay tahay nebiga sala allahu calayhi wasalam wakhtigii cahdigii maka uu joogay hijrada ka hor waxaa jiray markaas laba dowladood oo waaweyn oo dadka dee ku amarku taagleeya labadaa dowladood waxay kala ahaayeen dowlaturuum iyo dowlatulfurus dowladdii reer ruum oo ardu shaam iyo hareeraheeda haysatay waxaanay kuwa ruum ee shaam iyo ee hareeraheeda haysta ahayn niman ahlu kitaab oo nasaaro oo kitaabkii injiil haysta dowladda kalena waxay dowlatul furus oo ciraaq iyo eeraan iyo ruushka iyo yacni waxa weeyaan dhulalka haystay nimankaa furus oo iyagu reer ruumba ka xoog iyo cudud badnaa waxay ahaayeen niman wathaniyiina oo dabcaabud ah oo ahlu kitaab aan ahayn wax kitaabana aan haysan oo wathaniyiinay ahaayeen waxa markaa jiri jirtay ama dhici jirtay in labadaa dowladoodee waaweyn dee hirdan iyo dagaal iyo isku dhac badani uu ka dhexayn jiray marka dee muslimiinta waxa xigoo u dhowaa kuwan ahlu kitaabka ah ile nimanka wathaniyiintaee dabcaabudkeen kitaab iyo waxbaba haysanba iyo kuwa ahlu kitaabka ah waxa ka khaldanaadaanba eh waxa mu'miniinta xiga dee kuwaa kitaabka haysta ee waxyaabo badani u saxan yihiin waxna ay ka qaldan yihiin dadka mu'miniintii markaa waxay jeclaayeen mar walba oo tamaniyi jireen kuwa ahlu kitaabku inay guulaystaan oo ka gacan sarreeyaan kuwan wathaniyiinta sababtuna waxa ay tahay iyagoo labaduba laba gaal ah waxaa la yidhi bacdu shari ahwanu min bacdin sharku isagoo wada shara ayuu kala fududiyey midda kale qawaacidka shareecada waxaa ka mid ah dee irtikaabu akhafi dararayn laba dhib hadday kugu soo beegmaan labada ka fudud baad markaanad ka fursanayn midkood inaad ku dhacdo dee ka fudud baad qaadanaysa iyadoo labadiiba laba shar yihiin marka labaduba iyagoo laba gaal ah kaa kitaabiga ah ee dumarkooda iyo dabiixadooda iyo waxay gowracaanba xalaasha uu noo yahay ina xiga kuwaasay jeclaayeen inay gacan sarreeyaan oo ka gacan sarreeyaan dee kuwan wathaniyiinta waxba haysanee dabcaabudka ah marka waxaa dhici jirtay markaa waxa kale oo maka ku hareersanaa carab wathaniyiinah oo iyaguna kitaabba aan haysanee dabcaabud ah haddaba halkay mu'miniintu ka tamaniyayaan ahlu kitaabka reer ruum inay guulaystaan carabta wathaniyiintaee maka ku hareeraysanna waxay tamaniyayeen nimanka reer furus ee wathaniyiintii inay guulaystaan ayay kuwaasina tamaniyayeen weliba waxay ugu goodiyi jireen furus markay reer ruum ka adkaadaan annakuna idinka waanu idinka adkaana waanu idin jebin oo nimankaa reer ruum ee ahlu kitaabka a wathaniyiintu hadday ka guulaystaan annakoo wathaniyiinihna idinkan kitaabka haysta waanu idinka guulaysan ayuu odhan jireen ilaahay markaa tabaaraka wa tacaala wuxuu soo dejiyeoo nebigiisa muxameda u waxyooday dee nimankaa reer ruum in la jebiyey oo jabkaasi uu ku dhacay laakiin ay libintiiyo guusha ku dambayn doonaan reer ruum arrintaasi hadde waa arrin hayb oon weli dhicin waana mucjiso tilmaamaysa dee rasuulka runnimadiisa iyo xaqnimada diinta islaamka nebiga aayaadkana lagu soo dejiyey dabeed saxaabadii abuubakar iyo raggii la midka ahaa waxay ku cariyeen oo ku taxadiyeen gaaladii wathaniyiintii carbeed ee maka iyo hareeraheeda degganaa waxay yidhaahdeen waa arki doontaan reer ruum oo ahlu kitaaba ayaa furus jebin doona annakuna idinka waa idin jebin doonaa car iyo car bay noqotay marka la jebin maayo ree waxa weeyaan furuse reer ruum baa la jebin ilaahay waxa uu tilmaamay markaa in lagu jebiyey ruum fii adna alardi dhulka halkii ugu sokaysay ugu dhoweyd adnaa waa bimacna alaqrab lababa waa lagu fasiray oo yacnii dhulka furus ay haysatay dhulkii ugu dhowaa ee xagga shaam waa dacalkii ama darafkii shaam ugu shisheeye xagga furus ugu xigay ayaa nimanka lagu jebiyey reer ruum waxaa kaloo lagu fasiray waxaa lagu jebiyey waxa weeyaan halkii ugu soo dhoweyd nimankan carabta ah ee arduljaziira halkii u soo xigtay ayaa ruum furus ay ku jebiyeen oo macnaha nimanka furus ayaa waxay ka gacan sarreeyeen dee reer ruum oo halka lagu jebiyeyna dhulkaa ugu dhow xagga carabta ama xagga dhulka faaris ugu dhow labadaba waa lagu fasiray adna alardi waa halkii ugu dhoweydun ama dhinacan carbeed ama xagga furus waxase rabbi uu ballan qaaday oon baaqanayn wa hum min bacdi kalabihim sayaklibuuna yacnii inta laga adkaaday nimankaa reer ruum dabadeed iyaguna waa adkaan doonaanoo khalabada iyo libinta iyagaa heli doona ayaa alla uu ballan qaaday fii bidci siniina weliba dhowr sannadood gudahood dhowrkii sannadood ba arrintii ku dhacday oo toddoba sannadood kadib ayaa ruum ay gacan sarreeyeen sidii baanay u dhacday wixii alla u waxyooday nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ilan waa rasuul run ah ilaahay markaa waxa uu yidhi lilaahi alamru min qablu wa min bacdu ilaahay baa arrinka horraysiya dambaysaba iska leh oo macnaha intii nimanka laga xoog roonaaday iyo inta iyagu xoog roonaadeenba ka hor iyo kadibba dee talada allah iska leh horena waxaa loogu jabiyey amar rabbi gadaalna waxay wax ku jabiyeen oo ku guulaysteen amar rabbi labada jeerba talada iyo tasarufka xukumka iyo amarka dee allah iska leh wa yowmaydin yafraxu lmu'minuuna binasrillaahi yansuru man yashaa ilaahay waxau yidhi maalintaa reer ruum ay guulaysan doonaan mu'miniintu waa ku farxi doonaa nasrigaa ilaahay guushii la siiyey reer ruum oo ahlu kitaab ah maadaama ay mu'miniinta u dhowaayeen ayaa nasri ilaahay lagu tilmaamay mu'miniintuna ay ku farxayaan marka qaacidada sharcigeedde halkan laga fahmaya waxa weeye labada shar midkood ayaa dee waxa weeyaan ka kuu shar yar ayaa dooran kartaa oo tamaniyi kartaa oo kan kale aad ka soo dhowaysan kartaa labadiiba iyagoo laba gaal ah ayaa ka sharka badan lihi inuu sarreeyo yacni waxaad ka jeclaan kartaa maya ee kan ka sharka yar leh ee laga yaabo inay diinta iyo dadkuba ka nabad galaan kaasi inuu guusha helaa tamaniyaysa hadda kaama aha midna inaad jecesha kanna ma jeclid kanna ma jeclid laakiin labada ka dhibka yar leh ayaa tamaniyaysaa inuu soo baxo oo ka dhibka badan laga badbaado halkaa waxaad ka garanaysaa uun dee gaaladii hadday taasi tahay kala dhowaysiga xaaladaha qaarkood kufrigii iyo gaalnimadii hadday marayso dee maa baaluka bayna almuslimiin yacni dadka muslimiinta ah dawaa'if iyo dad fara badan iyadoo la iskhilaafsan yahaa yacni majaalaadka iyo mayaadiinta qaarkood mid baad ka dhowaysanaysaa kii fogaa oo macnaha qofba qofkuu kaaga dhow yahay kaaga nafci badan yahay diinta uga waxtar badan yahay kan kalee kaa shisheeya dee waad ka soo dhowaysanaysa adigoo ka horgeynaya dee balaayo ka weyn oo ka culus bal waxaa dhici karta mararka qaarkood balaayo aan muslimka ka khaldan iyo ka saxantoona kala saarayn hadday kugu soo degta ilaahay nama imtixaamee dee muslim oo dhan baad ka horgeynaysa maaha kana wuu qaldanaa kana wuu saxsanaa marka calaa kullin waxaan u jeedaa waa fiqi u baahan in la fahmo maraaxisha qofka uu marayo waayihiisa maraaxisha dacwada bulshada iyo dhibaatooyinka ku dhici kara maraaxisha la marayaa fiqi iyo faham bay u baahanta wax meel keliya taagan ma aha mar walba diinta iyo dacwada iyo dadka waxa maslaxa iyo dan u ah ayaa ahmiyadda iyo horumarinta leh waa kuwaa dadkii muslimiinta ahaa kitaabigii ayay ka soo dhowaysanayaan dee wahanigii waayo way kala dhow yihi dee famaa baaluka bilmuminiin maca maa fiihi min alakhaa way ku kala dhowaanayaan waxaa kaloo aayaadkan ku sugan dacwa litafakuri fi lkown waxaa laynoogu baaqay in kownka laga fakero oo aayaadka kowniga iyo makhluuqaadka waaweyn in laga fiirsado laga fakero oo macnaha lagu waantoobo wax lagu qaato oo allah waxau ihi subxaanah awalam yatafakaruu fii anfusihim maa khalaqa allahu asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa ilaa bilxaqi wa ajalin musamaa miyaanay ka fakerin dadku nafahooda dhexdooda miyaanay ka fiirsan oo ka fakerin inaan ilaahay cirar iyo dhulal iyo inta u dhaxaysa toona u abuurin xaq iyo muddo la cayimoo la gooye mooye marka jamalku wuxuu futuuxaatulilaahiyaha ku odhanayaa fii anfusihim darfun litafakur walaysa mafcuulan litafakur id mutacallaquhu khalqu samaawaati walard waxaanu ka soo naqlinayaa samiin alxalabi ayaa durulmasuunka ku tilmaamay marka wuxuu odhanayaa fii anfusihim tafakurkay daraf u tahay oo fekerku halkuu ka dhacay laga fekeraa wahalkee dee waa naftaada iyo qalbigaaga iyo uurkaaga inaad ka fiirsado o ka fekerto marka anfusku waa daraf laakiin mutacallaqa fekerku uu ku dhacayee laga fiirsanaya wahalkee waa maa khalaqa allaahu samaawaati waalarda wamaa baynahumaa ilaa bilxaqi waajalin musamaa waxaa la leeyahay miyaa ka fakertaan oo ka fiirsataan oo fahamtaan inaan ilaahay cirar iyo dhulal iyo inta u dhaxaysa toona u abuurin ilaa xaq mooye wax kale aanu ku abuurin iyo muddo loo qoondeeyey oo aanay dhaafayn oo ay ku dhammaanayaan marka waa dacwa litafakur sida nafaheennaba laynoo amray wa fii anfusikum afalaa tubsiruun ee miyaydaan arkayn oo ka fiirsanayn ayaa makhluuqaadkii kale inagu xeersanaana laleeyahay miyaydaan ka fakerayn marka iminka aayaddan iyo aayaddaasi waxay ku kala duwan yihin wa fii anfusikum afalaa tubsiruun waa dacwa litafakuri fi lanfus nafahiina ka fakeraa laleeyihi sida ilaahay u abuuray maraaxishaa soo marteen taasi waa nafaheenna tanna nafaheenna maahee waa makhluuqaadkii inagu xeersanaabaa laleeyahay miyaa ka fakertaan oo u fiirsataan labadubana waa tafakur naftaada iyo makhluuqaadka kaleba dee waa inaad ka fakertood u fiirsato waxaa kaloo ilaahay ku tilmaamay aayaadkan alamru bisayri cala alardi lilictibaar bihalaaki almukadibiina min alumami asaabiqa waxa laynoogu yeedho layna amray inaynu arlada dhex soconno si aynu ugu fiirsanno oo wax ugu qaadanno umamkii hore ambiyadooda beeniyey halaaggii ku habsadee ku dhacay dee si aynu ugu waantowno wax ugu qaadanno awalam yasiiruu fi lardi fayanduruu kayfa kaana caaqibatu aladiina min qablihim miyaanay dhulkaba socon oo aanay aragba kuwii hore wixii helay yacni caaqibada jalaaleynku wuxuu odhanayaa waa ihlaakuhum bitakdiibihim rusulahum waa halaaggii ku habsaday markay rusushooda beeniyeen markaasaa weliba laynoo tilmaamoon la yidhi kaanuu ashadda minhum quwata wa ahaaru larda wa camaruuha akara mima camaruuha weliba kuwan ree maka waa ka xoog roonaayeen dhulkana way tabcadeenoo waa beerteenoo waa qoteen oo dhulka waa camireenoo waa dhisteen in ka badan inta kuwani ay camireen rusushooduna xujooyin cadcad bay ula timid hase yeeshee dheg jala qumaysiin ilaahayna ma dulmiyin iyagaase naftooda dulmiyey maxaase cidhibtoodii ku dambaysay uma kaana caaqibata aladiina asaa'u suu'a assuu'a waa ta'niisu laswa bimacna alaqbax kii ugu xumaanshaha badnaa waa jahanname eh ayaa cidhibtoodii noqotay ileen meel ka xuni ma jirto laysgeliyaaye waxaana lagu cileeyey xumaanshaha ugu daran ay muteen an kadabuu biaayaati illaahi wa kaanuu biha yastahzi'uun inay aayaadka alle beeniyeen kuna jeesjeeseen ayay taa ku muteen waxaa kaloo alla subxaanahu wa tacaala inoo tilmaamay ihbaatu lbachi wa axwaalu nnaasi yowmaidin bachiga iyo soo bixinta dambe sugidda laynoo sugay iyo dadku siday ugu qaybsamayaan allahu yabda'u alkhalqa uma yuciiduh uma ilayhi turjacuun ilaahay abuurka isagaa bilaabay isagaana soo celinaya maalinta ay qiyaamadu kacdana mujrimiintu waa quusanayaan wax u ergeeyana heli maayaan dadkuna waa kala baxayaan wa fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir faama aladiina aamanuu wa camiluu saalixaat fahum fii rawdatin yuxbaruun wama aladiina kafaruu wakadabuu biaayaatina wa liqaa'i alaakhira fa ulaa'ika fi lcadaabi muxdaruun laba yacni labada qolo qolo walba halkay u hoyana si hantida u tahay baa alla uu tilmaamay oo qolona jannay ku hoydeen qolona jahannama dee waxaa lagu leeyahay aayaddu aniga iyo adigay kula hadlaysaayo aayad dad horuun la hadlaysay maahee dee dadku sidaasunbay u qaybsamayaane naftaadu ka ay noqonaysa maanta isweydii ilan dadku intaanay aakhiro ku qaybsamin halkanay ku qaybsamayaan qaybtu halkanay ka bilaabmaysa fariiqun fi ljanati wa fariiqun fi saciir nin walba halkan maanta wuxuu ku sameeyo ayuunbuu berrina mudanaya waxaa kaloo ilaahay inoo tilmaamay tabaaraka wa tacaala altanziihu wataxmiidu lilahi tacaala liwaxdaaniyatihi wa qudratihi wa nicamih nasihidda ilaahay la nasahayee xumaan iyo nuqsaan oo dhan laga hufee laga beri yeelay wanaag iyo kamaal oo dhanna loo sugay waxa weeyaan kelinimadiisa iyo awooddiisa iyo nicamta uu addoommadiisa ku galladaysay darteed loo nasahayo loona mahadinayo fa subxaana allaahi xiina tumsuuna wa xiina tusbixuuna walahu alxamdu fi asamaawaati waalardi wa cashiyan wa xiina tudhiruuna ilaahay waxau yidhi rabbi ayaa nasahan oo ceeblaawo ah mahad iyo ammaan oo dhanna iska leh xilligaa galabaysanaysaan iyo xilligaa waa beriisanaysaan iyo xilliga aad waxa weeyaan gabal dhacsanaysaan ee gellinka dambe iyo xilliga aad duhuraysanaysaan ee dahiirada xilli walba ilaah baa nasahan mahadna ku leh cir iyo dhulba jalaalaynkoo kale wuxuu odhanayaa fa subxaana allaahi ay sabbixu llaaha bimacnaa sallu ilaahay nasaha waxaa looga jeedaa u tukada oo tasbiixdu qur'aanka bimacna salaah way ugu soo aroortaa maadaama waxyaabaha ugu muhiimsanee salaaddu ay koobsanayso tasbiixdu ay ka mid tahay kadaalika ibnu cabbaas waxaa laga wariyey mar la weydiiyey salaadaha shanta ah qur'aanka ma ku aragtay bal sheeg wuxuu yidhi haa aayaddan uu akhriyey oo fa subxaana allaahi xiina tumsuuna wuxuu yidhi waa maqrib iyo cishe wa xiina tusbixuuna waa subxii wa cashiyan waa casarkii wa xiina tudhiruuna waa duhurkii shanta waqti ba halkaasi ku xusan yihin buu yidhi marka waa marka tasbiixda bimacna salaah lagu fasiro waxaa kaloo allah tabaaraka wa tacaala uu inoo tilmaamay awoodaha iyo muuqaalada waaweyn ee awooddiiyo qudrada alle tilmaamaya ee tusinaya yukhriju alxaya min almayiti wa yukhriju almayita min alxayi wa yuxyi alarda bacda mowtiha wakadalika tukhrajuun allah tabaaraka wa tacaala wax nool buu wax dhintay ka soo saaraa wax dhintayna wax nool buu ka soo saaraa marka dhimashada iyo nolosha laga dhiga mid xisi ah oynu inaku dareemi karro arki karro waxaa lagu fasiray dee wax nool buu ka soo saaraa wax dhintay oo kal insaani min alnudfa wataa'iri min albayda ama wadajaaja min albayda yacni sida insaanka nool ee tallaabsanaya ilan waa xayi eh nudfada aan noolayn looga khalqay ilan candhuufta dhibicda biyihii maya noosha haddana insaan baa laga khalqay sida shimbirkaa duulaya ama digaagadaa ordaysa looga khalqay dee beedkaa yar ilan beedku waxa weeyaan ma noolayn wa yukhriju almayita min alxayina waxaa lagu fasiray kanudfati min alinsaani waalbayda min aldaa'iri aw iddajaaja sida nudfadan aan noolayn insaanka nool looga soo saaray wa yukhriju almayita min alxay sida beedkan aan noolayneen dhaqdhaqaaqa lahayn shimbirkan ama digaagadda looga soo saaray wa yukhriju almayita min alxay marka sida nabaadkan waxa weeyaan dee looga soo bixinaya dhulka waa lagu fasiray marka taasi waa marka nolosha iyo dhimashada tan xisigaynu arki karno ama dareemayno lagu fasiro ta macnawiga ah haddii lagu fasiro ee aynaan arki karayn laakiin macno ahaan aynu u garanayn aynu u fahmanana waxaa lagu fasiray yukhrijul xaya oo mu'minka ah min almeyiti oo gaal ah wa yukhrijulmeyita oo gaal ah min alxayi oo mu'min ah oo ruuxa mu'minkii waa nool yahe oo iimaankuu ku nool yahay gaalkuna waa wax dhintay wada waman kaana meytan faaxiyaynaah wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kaman mahaluhu fi dulumaati laysa bikhaarijin minha kadalika zuyina lilkaafiriina maa kaanuu yacmaluun gaalka meyit baa lagu tilmaamay mu'minkana xayi waayo nolosha rasmigii waa ta qalbiga iyo ruuxda markaa mid nooloo mu'minuu ka soo saaray mid dhintay oo gaal ah gaal baa mu'min dhalaya mid dhintay oo gaala ayuu ka soo saaray mid nool oo mu'min ah yacni waxa weeyaan dee mu'minka laftiisii ayaa gaal dhalaya yacni waa cagsi qof gaal ah ayaa mu'min dhalaya qof mu'min ah ayaa gaal dhalaya waa la isweydaarinaya wa yuxyi alarda bacda mowtiha wakadalika tukhrajuuna dee arladu markay dhimatay dabadeedna ilaahay waa noolaynayaa oo biyaha ayuu ku noolaynayaa iyo baadka sidaa arladaba loo nooleeyey ayuu allah idinkana dib idinku soo noolaynayaa oo ina aladii axyaahaa la muxyi lmowta kii arlada dhimatay soo nooleeyey kuwa dhintayna waa soo noolayn doonaa dabadeed ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu inoo tilmaamay yacnii aayaadkiisa waaweyn ee lagu aqoonsanayo waaxidnimadiisa iyo weynidiisa iyo cadamadiisa iyo awooddiisa wax ka mid a ayaa alla inoo tilmaamo o inoo tiriyey waxaa aayaadka waaweyn ka mid ah wa min aayaatii an khalaqakum min turaabin uma idaa antum basharun tantashiruun aayaadka alla lagu aqoonsado waxa ka mid a ciid inuu idinka abuuray dabadeed markiiba waa idinkoo bashar iyo dad dhulka ku faafaya ah ciidda waxaa looga jeedaa dee aabbaheen aadam kullukum liaadam wa aadamu khuliqa min tiin qofka asalkiisa waxa laga abuuray dee isagana waa laga abuuray marka waxa abuurka ciidda laynoogu nisbaynayaa aabbaheen baa ka soo jeeda laakiin bani aadamka intooda kale dee waxay ka tafiirmeen labka iyo dhadiga isku tegaya biyahooda ayaa rabbi ka beeray marka waa aaya min aayaati illaah in inta ciiddaa laynaga khalqay dabeed aynu sidaa ugu faafna meel walba wa min aayaatii an khalaqa lakum min anfusikum aswaaja litaskunuu ilayha waxa kaloo aayaadka waaweyn ee rabbi lagu aqoonsado ka mid ah inuu nafihiinnii lamaano iyo haween idinka abuuray sidaa ugu xasishaan oo xawaa hooyadeen xawaa dee waxa laga khalqoo laga abuuray min dilci aadam aadam feedhiisa bidix baa laga khalqay haweenka intooda kalena dee waxaa laga khalqay min nutafi arijaali waannisaa rag iyo dumarka isutagooda biyahooda ayaa laga beeray laakiin asalkaynu ka soo jeedna haweenka hooyadeen xaawa dee feedhii aadam baa laga khalqay marka nafihiinnii baa laydinka abuuray lamaano waa sidaas oo dee feedhii aadam ayaa xaawo laga khalqay waa ay ka soo jeedaan xikmaddu markaa waxa weeye lamaanaha laydinku sameeyey waa litaskunuu ilayha si aa ugu xasishaan oo ruuxu ma deganaanayo xasiloonaansho taama ma helayo intaanu guursan wuxuunbaa ka maqan oo u tabayaa ilan waa baahi rabbi inagu beeraye bal waxyaabaha iminka la ogaada waxaa ka mid ah xataa amraadda nafsiga ah ee dadka qaarkood ku dhaca inay isku buuqaan ama ay fakaraan dawo waxaa looga dhigaaba zawaajka markaasuu xasilaya u degaya litaskunuu ilayha wa jacala baynakum mawaddatan wa raxma dhexdiinnana kalgacal iyo naxariis buu yeelo sidaasaa ku beermasaan oo ku tarmaysaan halkaana waxaa ka baxday mahmaahadii soomaaliyeed ee nin iyo naagti colla maaha nabadna maaha ilan mahmaha qaarna xikmad xeel dheer bay xambaarsan yihiin qaarna waa baatiloo diinta sal iyo raadkuma leh marka nin iyo naagti colla maaha nabadna maaha waa khalad wa jacala baynakum mawaddatan wa raxma inaku dee miigaa iyo baadiyaha aynu ka soo jeedno cunfiga iyo culayska iyo waxa weeyaan dee dagaal unbaa caruurta kusoo kori jirtay soo maaha odaygoo budka sita iyo islaantii u garaacayo marka calaa kulli xaal yacni guriga waa in naxariis kalgacal deganaansho raxmad waa inay koobto waxaynu ka dhaxalay taas inaan haweenaydu zawjkeedii xalaasha ahaa xubbigeeda aanay u muujin karayn kuma dhacdo waan ku jecela hadda xubbigan xaaraanta meel walba way ku qorayaan laakiin kii xalaasha ahaa ee kitaabka ku yaalay inay tidhaahda zawjkaygiiyo uxibuk way ka baqanaysa dumarkuna waxay u arkayaanba mid daciifata ninkeeda jeclaata laakiin xaqiiqadu waxay tahay gabadha fariidda ee sharafta iyo karaamada leh waata ninkeeda jecel reerkeeda jecel isaga maqlaysa indhaheeda iyo dhegaheedu isaga u yahay walow dadku ha yidhaahdaanba way ku indhabeesha waxay doonaa ha ku yidhaahdaan adigaa sharaf leh oo indha qaba wajacala baynakum mawadatan waraxmatan ina fii dalika la aayaatin liqowmin yatafakkaruun waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay wa min aayaatihi khalqu samaawaati waalardi waاkhtilaafu alsinatikum waalwaanikum ilaahay aayaadkiisa waaweyn waxa ka mid ah ee rabbi lagu aqoonsado weynidiisa iyo awooddiisa khalqu samaawaati waalard cirarkaas iyo dhulalka abuuristoodu waa aayaad ilaahay lagu aqoonsado wax iska caadiya oo inta la arka la dhaafo ma aha wakhtilaafu alsinatikum waalwaanikum afafkiinna iyo midabadiinnu inay kala duwan yihiin waa min aayaati illaah oo idinkoo meel keliya ka soo wada jeeda aabbe keliya hooyo keliya aadam iyo xawaa ayaa kala midab tihiin oo kala af tihiin oo midna aanu midka kale la mid ahayn taasi waxay tilmaamaysaa dee waa min aayaati illaah waa wax u baahan in lagu waantoobo oo wax lagu qaato waxa aayaadka waaweynee rabbi ka mid ah hurdada aad habeenkiiyo maalintii seexanaysaan waa aaya min aayaati illaah maalintii markaad soo rafaadeed soo daasho habeenkii inaad nasato waa aayad wax iska si fudud lagu dhaafo ma aha wan nahaari culimmada qaarkood waxay ku fasireen qayluuladii oo wakhtiga hadhgalka marka gellinka hore oo dhan lasoo rafaado wakhtigaa dahiirada ee duhurka qofkii markuu qadeeye gurigiisii ku noqdee uu tukado in waxoogaa nasasho oo istiraaxaa la qaato naftu way u baahanta qayluula la yidhaha alqayluula marka hurdada maalintii qayluuladaana waa lagu fasiray wabtigaa'ukum min fadlihi ay fi nahaari weeyi ilaahay aayaadkiisay ka mid tahay habeenkiina inaad seexataan aroortiina aad dhulkiinna u fooftaan oo risiqiinna raadsataan waa aayad u baahan in lagu waantooba yaase ku waantoobaya liqowmin yasmacuuna dee dad wax maqlaya oo maqal ay ku intifaacayaan oo wax ku qaadanayaan maqalku waa samaacii qalbigaee lagu intifaacaye wax lagu qaadanayey kii dhagaha uun dhawaqu ku soo dhacaya ma aha kaa dadkao dhan iyo nooloo dhan baa ka siman xataa bahaa'imtaa wax maqla wa min aayaatihi yuriikumulbarqa khawfan wa tamacan wa yunazilu min asamaa'i maa'an fa yuxyii bihi alarda bacda mowtiha ina fii dalika la aayaatin liqowmin yacqiluun halkanna alla wuxuu ku tilmaamay hillaacaa biligtiisa aynu arkanee alla uu ina tusiyo aayaadka ilaahayo waaweyn bay ka mid yihi ee ilaahay inaguna cabsi gelinayo inaguna rajo gelinayo oo dadku dhinac ay ka cabsoonayaan dee danab iyo hanqadh iyo dhib inuu ku noqdo dhinacna ay rajaynayaan raxmaadka iyo roobkaa hilaac iyo onkadka uu ka soo horeeyo waa min aayaati illaah min aayaati illaah bay ka mid tahay daruuraha biyaha rabbi inuu ka soo dejiyo arladana ku nooleeyo dee baadkana uu ka soo bixiyo iyo dhirta iyo waxa ay dadka iyo dunyaduba quudanayaan aayaadka rabbi waxaa ka mid a ilaah lagu aqoonsadee weynidiisa iyo awooddiisa daliilka u ah cirkiiyo dhulka taaganen midna meeshiisa ka dhaqaaqay oo samadu halkii loogu talagalay ay ku sugan tahay arladuna halkeedii ay ku sugan tahay midina meesheeda aanay ka zuulay ilaahay baa samada haya wax tiiroo inaga haya inooma muuqdee awood alleh ayay waxa weeyaan ku taaganta oo allahu aladii rafaca samaawaati bikayri camadin tarawnaha ilaahay waxau ihi rabbi waa ka samaawaadka kor yeelay tiirar la'aan waa arkaysaa marka tiirar hayaa ma jiraan kuwa aynu arkan iyo kuwa aynaan arkayn toonna laa mar'iyatan walaa hayra mar'iya sida saxiixa ah waayo waxaa sii xoojinaya wa yumsiku asamaa'a an taqaca cala alardi ilaa biidni ilaahay baa samada ka haya dhulka inay ku soo dhacdo ilaa isagoo idmo u ogolaada mooye waxaa kaloo sii xoojinaya in allaha yumsiku asamaawaati waalarda an tazuulaa walain zaalataa in amsakahumaa min axadin min bacdih ilaahay isagaa cirarkiiyo dhulalkaba haya inay baaba'aan oo goobahooda ka zuulaan ama ay ka dhaqaaqaan hadday zuuli lahaayeenna axad kaloo hayn karaa ma jira ilaahay dabadii allah mooyaane tabaaraka wa tacaala marka samaawaadka halkooda taagan iyo arlada halkeeda taaganen midna meeshiisa ka dhaqaaqayni wax iska caadiya hamoodina waa min aayaati illaah dhulka aad ku dhaqmaysee aad dhisanasee aad dul socotaa min aayaati illaah waa aayad ilaah cirkaa saqafkee aad hadhsanaysaa waa min aayaati illaah kuwaantowa wax ku qaado uma idaa dacaakum dacwata min alardi idaa antum takhrujuun ilaahay waxa uu tilmaamay marka alla uu hal mar idinka yeedho arlada markiiba waa idinkoo xabaalaha ka soo baxaya waxaa loo jeedaa nafkhada iyo afuufidda u dambaysee suurta labaad ee israafiil uu ku dhufanaayo waa yeedhmada dambe ta hore waa nafkhatu saaciqa oo wa nufika fi suuri fasaciqa man fi samaawaati waman fi lardi ilaa man shaa allah ta dambana uma nufika fiihi ukhraa faidaa hum qiyaamun yanduruun marka ta labaad lagu dhufto waaba iyagoo markiiba taagan oo eegaya talow maxaa dhacayoo laydinku samayn fa innamaa hiya zajratun waaxida fa idaa hum bisaahira waaba qayle keliya oo hal mar loogu dhuftay waaba iyagoo arladadu taagan marka waxa weeyaan hal mar marka loo dhawaaqo waaba iyagoo soo baxaya marka dacwadu waa yeedhmadii suurta uu ku dhufanaya malagga loo igmaday allah waxa uu tilmaamo uu yidhi walahu man fi samaawaati waalardi kullun lahu qaanituun cirarka iyo dhulalkaba makhluuqaadka ku sugan ilaahay baa iska leh kulligoodna waa addeecayaan laakiin daacadani waa maxay daacadani waxa weeyaan waa taacatu aliraadati waalqadaa laa taacatu alcibaada oo jamalku wuxuu ku odhanayaa futuuxaadka wa cibaadatu nnahri mutiicuuna liafcaalihi laa yamtanicu calayhi shayun yuriidu ficlahu bihim min xayaatin wa mowtin wa maradin wa sixatin fahiya taacatu aliiraadati laa taacatu alcibaada wuxuu odhanayaa way addeecsan yihiin macnaha afcaasha iyo wuxuu rabbi ku samaynayu ugu taliyo oo cid iska mancin kartoo diidi kartaa ma jirto wuxuu ilaahay ku samaynaya gaal iyo muslim hadday noolayn tahay hadday dili tahay hadday cudur tahay hadday caafimaad tahay waxa alla ugu talinayuu ku xukumayo cid maya odhan kartaa kuma jirto marka kullun lahu qaanituun waa taacadii xagga iraadada iyo qadaaga rabbi ee tii cibaadada ma aha marka waxa u yihi fahiya taacatu liraada laa taacatu lcibaada tii cibaadada maahe waa tii iraadada iyo qadaha rabbi ay u hogaansamayeen aanay ka hoosbaxayn waayo gaal iyo muslim xukumka alluu ka hoos nool yaho ilaahay baa siduu doono ugu taliya dabeed alla wuxuu tilmaamay wa huwa aladii yabda'u lkhalqa uma yuciiduhu wa huwa ahwanu calayhi walahu lmathalu alaclaa fi samaawaati waalard wa huwa alcasiizu alxakiim ilaahay abuurka isagaa bilaabay isagaana soo celinaya wa huwa ahwanu calayhi laba tafsiir baa ku jira ahwanka in afcalu tafdiilkiisa loo daayo oo la yidhaah wa huwa soo celintu ahwanu calayhi way uga fududahay bilaabidda taa marka sidaa la maro wuxuu odhanayaa jalaalaynku waa binnisbati ila almukhaatabiin oo wuxuu odhanayaa ahwanu calayhi min albad'i binnadari ilaa maa cinda almukhaatabiin min anna icaadata shayi ashalu min ibtidaa'ihi waxa uu yidhi ahwanu calayhi way uga fududahay muraadkeedu waxa weeye marka loo eego dadkan lala hadlaya garaadkooga iyo caqligooda oo ah in shayga in dib mar labaad loo soo celiya ay uga fududahay iyaga in markaa la bilaabayo yacni si horle loo bilaabayo hore aan u jirin wuxuu idhi jalaalaynku markaa ahwanka afcalu tafdiilku waa marka dadku iyaga qiyaastooda loo eego oo qiyaasta iyo garaadka dadka shayga markaa in la bilaabayo marka uu hor leeyahay iyo wax hore u jiroo dib loo soo celinaya mar labaad dee dadka way u kala fududahay marka iyaga marka la eego waa ahwanu calayh way uga fududahay waxa uu yidhi wailaa fahumaa cinda allahi tacaala sawaaun fi suhuulati laakiin xaqiiqada marka la eego labada bilowga iyo soo celintuba xagga sahlanaanta rabbi way u siman yihiin oo uma kala sahlana xaqiiqadu waa sidaas ee dee qur'aanku dadka cuquushooda iyo garaadkoodu kula hadlaa hadba tusaalaha iyo waxay fahmi karaan ee ay garan karaan ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay inuu sifada sare leeyahay fi lardi wasamaa wa huwa alcasiizu alxakiim dabadeed ilaahay tusaale ayuu addoommada u soo qaatay tusaalahaasi waa tusaale la yaab badan oo imaamu lqurtubi waxa uu odhanayaa fahmu haadihi alaayati khayrun min xifdi diiwaanin kaamilin fi lfiqi diiwaan dhan oo fiqiga laga fahmo waxaa ka khayr badan buu odhanayaa qurtubi aayaddan inuu qofku fahmo yacni wuxuu tilmaamayaa aayaddan macnahay ku fadhidaa siduu u xeel dheer yahay ee aan uu sokayn aanuu fududay tusaaluhu waxa uu yahay dadkii waxa loogu taag waayey oo lagu imtixaamay oo laga kari laayahay ilaahay waxbaha ugu shariig yeelina ilaahay keligii cibaadada u badhaxtira ayaa loogu taag waayey oo makhluuqaadku ilaahay isagu lahaayee isagu uu mulkiyey ee isagu uu abuuray ee isagu kuwo uu mulkiyo mamluuga u ahaa makhluuqaadkiisii kuwo ka mid ah ayaa ilaahay khaaliqa ay barbar dhigeen oo la simeen oo ay yidhaahdeen ilaahay bay wax la leeyihiin ilaahay markaa tusaale iyagu caqligooda ay ku garan karaan buu usoo qaatay wuxuu ku yidhi bal waxaa ka warantaan nin addoomma leh addoommadaa isagu uu leeyahay uu mulkiyo addoonkana waxaynu naqaanaa sida xoolaha iyo hantida loo mulkiyo ayaa loo mulkiyaayoo loo iibiyaa oo loo soo iibsadaa waa hanti qofku uu leeyahay addoonku oon isagu tasarruf madax bannaan lahayn marka waxa alla uu yidhi war bal waxaa ka warantaan addoommadaa idinku mulkidaan ee aleedihiin suuragal ma tahay kuwo addoommadiinna ka midihi in laga dhigo kuwo xoola iyo hanti waxaa leedihiin idinla leh oo weliba fa antum fiihi sawaa'un idinkiyo iyagu aad xoolihiinna u siman tihiin macnaha raalli ma ka tahay sayidow addoonkaad adigu lahayd hantidaada in la yidhaahdo wuu kula leeyaho weliba waa u siman tihiin weliba waxaa la sii raaciyey takhaafuunahum ka khiifatikum anfusakum oo weliba aa uga baqanaysaan oo isaga ilaalinaysaan sida dadka xortale dadka xorta ee idinla midka ah haddaad shuraaka tihiin aada isaga ilaalin lahaydeen oo kale isaga ilaalinaysaan taasi ma suurowdaa jawaabtu maxay noqotay dee waa maya ninna raalli kama aha addoonkuu isagu soo iibsaday isagaa lacagtiisa ku soo iibsaday isagaa mulkiyoo leh nin raalli ka ima jira in la yidhaa xoolahaaga adiga iyo addoonkaagu waa u simanti ilaahay markaa wuxuu leeyahay war miyaydaan caqli iyo garaad lahayn ilaahay haddaba mamaaligtii u lahaa ee uu mulkiyey ee makhluuqaadkiisa ka mid ahaa qaar ka mid ah siday idinka suuro gashay inaad tidhaahdaan ilaahii maalig ahaaye isagu wax walba lahaa ayay wax la leeyihiin kayfa yumkin sow tusaale cajiiba maaha marka waxaa la leeyahay war bal caqligiinna iyo garaadkiinna dib ugu noqda idinkoo daciifa haddaad raalli ka noqon weydeen addoonkiinnu inuu wax idinla yeesho sidee raalli uga noqoteen allaha khaaliqee wax walba mulkiya addoommadiisa qaar ka mid a inaad tidhaahdaan ilaahay bay wax la leeyihin kayfa yumkin waa tusaale cajiiba waxa ilaahay aayaddan ee darsigeenna ugu dambayso uu inoogu tilmaamay faaqim wajhaka lidiini xaniifan fidrat allahi alatii fatara annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illaah dalika diinu alqayim walaakina akthara annaasi laa yaclamuun waxa alla uu tilmaamay fidrada saliimka ee aadamaha lagu beeray milada iyo diinta islaamka iyo towxiidka inay tahay taasaa la yidhi nin walowba wejigaaga u toosi oo ku hagaajiy oo ku toosiy oo dhinacnaha uga baydhin waa diintii ilaahay uu ku abuuray addoommadiisa towxiidka iyo diinulislaam jumhuurulmufasiriin fidrada waxay ku tilmaameen diinulislaam iyo miladii towxiidka ayay ku fasireen macnuhuna waxa weeye yacnii mawluud kasta ama qof kastaoo addoommadii ka mid oo dhalanaya waxa uu ku dhalanayaa diinta islaamka taasaa ku beeran oo lagu abuuray oo uu ku dhashay laakiin markaa uu koree uu taabogalo ayuunbaa ama fidradii ku beerayd loo daynayaa ama laga duwayaa laakiin marka hore gaal iyo islaam ciddii doontaa ha dhasho mawluud kastaoo soo dhasha cidduu doonaha ka soo jeedee fidruu ku dhalanayaa nebigaana tilmaamay sala allahu calayhi wasalam oo yacni xadiidkii aayaddu waa iswaafaqsan yihiinoo saxiixaynka waxaa ku sugan xadiidka abu hureyra uu warinayo inuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam maa min mawluudin ilaa yuuladu cala alfitra kulla dhalaa ma jiro gaal iyo islaam cidduu doonaha ka soo jeedo ilaa waxa lagu dhalayaa diintiiyo milada islaamka ee towxiidka fa abawaahu yuhawidaanihi labadiisii waalid uunbaa markaa ama yahuudi ka dhigaya aw yunasiraanihi ama nasraaniya kiristan ka dhigaya aw yumajisaanihi ama dabcaabud majuusiya ka dhigaya culimmadu waxay yidhaahdaan inuu islaamnimada ku dhashay waxa u daliila aw yumaslimaanihi lama odhan ama muslim ka dhigaya waayo wuu ku dhashay iyada iyada lagama dhigee wuu ku dhashay laakiin ama waa loo daynayaa wuxuu ku dhashay ama wax kalaa laga dhigaya waxaa kaloo saxiixeynka ku sugan xadiidu ciyaad ibni ximaar nebigu sala allahu calayh wasalam maalin maalmaha ka mid a isagoo khudbaynaya ayaa waxau yihi wa innii khalaqtu cibaadii xunafaa'a kullahum wa inahu atathum ashayaaiin fajtaalathum can diinihim waa xadiisulqudsi nebigu ilaahay ka warinayo allah waxau yidhi subxaanah anigoo addoommadayda dhammaantood waxaan abuuray iyagoo toosan oo baatil oo dhanna ka soo leexday diinulislaamna ku toosan ayaan kulligood ku abuuray wa innahu atathum shayaaiin laakiin shayaadiintii baa u timid waa shayddaanul insi iyo shaydaanuljinniba ka muuqda iyo ka maqan ee qarsoonba shayaadiin baa u timid fajtaalathum can diinihim diintoodii waa ka duday oo shayaadiintaa ka leexisay ilain aabbahan iyo hooyadan ka duwayaa ilmaha yar diinta waa shayddaanul insi kan inaga qarsoonna waa shaydaanuljinni labaduba waa shayaaiinuljinni walinsi laynagu imtixaamay waxaramat calayhim maa axlaltu lahum alla xadiisulqudsiga wuxuu ku yidhi shayaadiintu waxay ka xarimtay waxaan u xalaaleeyey waxaanay waxa weeyaan u xalaalaysay waxaan ka xarimay waxaramat calayhim maa axlaltu lahum wa amarathum an yushrikuu bii maa lam unzil bihi sultaanan waxaanay fartay inay ila wadaajiyaan oo iigu shariik yeelaan waxaan xujo iyo daliil aanan u soo dejin oon xaqba ahayn oo shirki iyo baatil ah khulaasadu markaa waxay tahay yacni mawluud kasta wuxuu ku dhalanayaa diin iyo milatu tawxiid laakiin ama waa loo daynayaa ama waa laga duwayaa fitrat allaahi alatii fatara annaasa calayha waa taas weliba waxaa la yidhi daalika diinu alqayimu fidradaa addoommada alla ku abuuray waa diintii toosnayd ee towxiidka walaakina akhara annaasi laa yaclamuun ha yeeshee dadka badidoodaan garanayn oo towxiidka aan ku toosnayna ka baydhaya bsm اllahi الرaحmaan الرaxiim alflaamiim allahu aclamu bimuraadih gulibat waa laga qaalib noqdo waa la jabiyey alruumu nimankii reer ruum fii adna alardi dhulka halka ugu sokaysee faarisu xigta ama ardulcarab dhulka carabta u soo xigta halkaasaa lagaga qaalib noqdoo lagaga xoog roonaaday wa hum iyaguna reer ruum min bacdi galabihim adkaanshihii laga adkaaday waa masdarun mudaafun limafcuulihi wa hum min bacdi galabihim iyaguna reer ruum adkaanshaha laga adkaaday dabadeed sayaqlibuuna way xoog roonaan doonaan oo waa gaalib noqon doonaan fii bidci siniina sannada dhowre dhexdood lilaahi allah ayaa iska leh alamru amarka iyo talada min qablu yacnii intii laga xoog roonaaday horteed iyo wa min bacdu intay haalib noqdeen dabadeedba labada jeerba amarka allah iska leh amarka alleh ayaa lagaga haalib noqday kuna haalib noqdeen lilaahi alamru amarka allah ayaa iska leh min qablu hore iyo wa min bacdu gadaalba horraysiya dambaysaba allah amarka iska leh wa yowmaydin maalintaas ay yowma taglibu ruumu maalinta reer ruum guulaysanayaan ee xoog roonaanayaan yafraxu way farxayaan almu'minuuna kuwii mu'miniinta ahaa binasri illaah ilaahay guushiisa ayay ku farxayaan uu siinaya reer rum yansuru waa u gargaaraa alleh man yashaau cidda uu doono wa huwa rabbi alcasiizu ka qaalibkee awoodda badan weeyi alraxiimu ee addoommadiisa u naxariista wacd allaah ay wacad allaahu ilaahay waa yaboohay wacd allaah ilaahay yaboohiisi iyo ballanqaadkiisii lagu yaqaanay baa rabbi ballanqaaday oo laa yukhlifu allaahu ilaahay ma baajiyo wacdahu ballanqaadkiisa walaakina akthara annaas ha yeeshee dadka badidoodu laa yaclamuuna ma ogo arrintaa ma garanayaan yaclamuuna waxay garanayaan daahiran waxa muuqda oo min alxayaati nolosha ka mid a noloshii addunyaa ee liidatay macnaha zaraca iyo beeraha iyo tacabkay adduunyada ka qabsanayaan ee u muuqda unbay garanayaan wahum iyagu can ilaakhirati aakhira xaggeedana hum iyagu khaafiluuna kuwa moogan weeyi awalam yatafakaruu miyaanay ka fakerin fii anfusihim nafahooda dhexdooda miyaanay ka fakerin maa khalaqa allaahu ilaahay inaanu abuurin miyaanay ka fikirin assamaawaati samooyinka inaanu u abuurin iyo walarda arlada inaanu u abuurin iyo wamaa baynahumaa inta u dhaxaysa ilaa bilxaqi xaq mooye wax kalaba inaanu ku abuurin iyo wa ajalin muddo mooyaane wax kalaba inaanu ku abuurin muddada oo musaman la magacaabay macnaha miyaanay iyagoo qalbigooda iyo naftooda ka fakeraya aanay marnaba u fiirsan inaan ilaahay waxaasoo makhluuqaada dheeldheel iyo dhayal u abuurina inuu xaq uun ku abuuray iyo muddo cayiman oo la qoondeeyey wayna katiiran in fara badan oo min annaasi dadka ka midiina biliqaa'i rabbihim rabbigood la kulankiisa lakaafiruuna kuwa ka gaaloobay weeyi awalam yasiiruu miyaanay soconin kuwaasi fil ardi ay cala alardi arlada korkeeda oo fayanduruu aanay arag kayfa kaana siday ahaatay caaqibatu aladiina kuwii cidhibtoodu min qablihim iyaga ka horreeyey kaanuu waxay ahaayeen kuwaa hore ashadda kuwa ka daran minhum iyaga kuwan ree maka quwatan xagga xoogga waa sidii ree caadiye ree tamuude wa ahaaruu waanay rogrogeen oo waa qoteen oo way beerteen alarda dhulkiina wa camaruuhaa waanay camireen oo waa dhisteen akhara in ka badan mimaa camaruuhaa intay camireen kuwan ree maka wajaa'athum way u timid rusuluhum rusushooduna bilbayinaati aayada cadcad bay ula yimaadeen oo famaa kaana allaahu allaah ma ahaanin liyadlimahum kii nimankaa dulmiyaya walaakin ha yeeshee kaanuu waxay ahaadeen iyagu anfusahum nafahooda yadlimuuna kuwa dulmiyaya suma kaana dabeed waxay ahaatay caaqibata aladiina kuwii cidhibtoodu asaa'uu xumo falay xumaha kuwii sameeyey cidhibtoodii waxay noqotay assuu'a tii xumaanta badnayd oo jahannama ah oo maxay halkaa u galeen an kadabuu lian kadabuu inay beeniyeen darteed biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa ay beeniyeen oo wa kaanuu ay ahaayeen bihaa aayaadka yastahzi'uuna kuwa ku jeesjeesaya allaahu alleh yabda-u isagaa bilaaba alkhalqa abuurista uma yuciiduhu dabeed soo celiya uma ilayhi dabeed xaggiisa alle ayaa turjacuuna laydin celinayaa wa yowma maalinta taquumu ay istaagaysa asaacatu saacadda qiyaame yublisu lmujrimuuna xumafalayaashii way quusanayaan walam yakun umanay ahaanin lahum iyaga min shurakaa'ihim shurakadooday caabudayeen xaggooda ugama sugnaanin shufacaa'u kuwa wergeeya wa kaanuu waxaanay ahaadeen kuwii shurakadaa caabudayey bishurakaa'ihim shurakadooday alle u shariig yeelayeen kaafiriina kuwa ka gaalooba bal waabay nacdalayaan oo beri bay ka noqonayaan wa yowma maalin taquumu ay istaagaysa asaacatu saacaddu oo ay dhacayso yowmaydin maalinta yatafaraquuna dadku waa kala baxayaan oo waa kala soocmayaan faama aladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo camiluu sameeyey alsaalixaati alacmaal asaalixaat acmaashan wanaagsan fahum iyagu fii rawda beer janna ayay ku sugan yihiin oo yuxbaruuna waa laga farxinayaa waama aladiina kuwiisa kafaruu gaaloobay oo wakadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadka iyaga tansiiliga iyo kuwa kowniga aba iyo wa liqaa'i alaakhira aakhire la kulankeedoo bacsiga iyo isxisaabinta dambaa fa ulaa'ika kuwaasina filcadaabi cadaabka dhexdiisa muxdaruuna kuwa la keenayo weeyi fa subxaana allaahi ilaahay nasahnidiisa ayaa u nasahan yahay xiina tumsuuna xilliga aad galabaysanasaanba alla u nasahan yahay iyo wa xiina tusbixuuna xilliga aad waa bariisanaysaan walahu ay walilaah allah ayuunbay u sugnaatay alxamdu mahadda iyo ammaanta dhammayska tiran fi samaawaati samooyinka dhexdiisa ayay ugu sugnaatay iyo walardi arladaba ey yaxmaduhu ahluhumaa ehelka samada iyo ardada oo dhan ayaa rabbi mahadinayo oo ammaanaya wa cashiya iyo galabtii ama gelinka dambe ayaa ilaahay u nasahan yahay marka wa cashiyan waxaad ku cadfaysaa xiinadii hore oo waxiina tusbixuunana alla waa nasahan yahay waa cadfun calaa xiine ee wa cashiyan galabtiina ilaahay waa nasahan yahay oo ceeb iyo xumaan oo dhan waa ka wufan yahay wa xiina tudhiruuna xilliga aad duhuraysanaysaan ee duhurka aad gelaysaanna xilligaana rabbi waa nasahan yahay yukhriju alla waa soo bixiyaa alxaya mid nool ayaa min almeyiti mid dhintay uu ka soo bixiyaa wayukhriju waa soo bixiyaa rabbi almayita mid dhintay min alxayi mid nool ayuu ka soo bixiyaa wayuxyii waa nooleeyaa alleh alarda arlada bacda mowtihaa dhimashadeeda dabadeed wakadalika sidaas oo kale ay kadalika alikhraaj sidaa arlada uu nooleeyeyba baadka uga soo bixinaya oo kale ayaa tukhrajuuna idinna laydin soo bixinayaa wa min aayaatih ilaahay aayaadkiisa waaweyn waxaa ka mid a an khalaqakum idinka abuuray macnaha asalkaa ka soo jeedeen ee aadam min turaabin ciiduu ka abuuray uma idaa antum humma idaa antum dabadeed idinku markiiba basharun waaba idinkoo dad ah oo tantashiruuna dee arlada ku faafaya wa min aayaati ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid a an khalaqa inuu idin abuuray lakum idinka min anfusikum nafiinna uu idinka abuuray aswaajan haweenuu idinka khalqay iyo xaasas litaskunuu si aa ugu xasishaan ilayhaa iyaga xaggooda wa jacala waxaanuu yeelay baynakum dhexdiinna mawaddatan jacayl iyo wa raxmatan naxariis inna fii daalika arrinkaa waxaa idinku sugan la aayaatin aayaad liqowmin qole ayay ugu sugan yihiin kuwaasoo yatafakkaruuna fakaraya wa min aayaatih ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid a khalqu samaawaati samooyinka abuuristooda iyo walardi arlada abuuristeeda iyo wakhtilaafu alsinatikum carabadiinna iskhilaafkooda iyo wa alwaanikum waxa weeyaan midabadiinna carabka waxaa looga jeedaa afkii lagu hadlaya luqadii macnaha luqooyinkiinna iyo midabadiinna kala duwan ayaa aayaadka rabbi lagu aqoonsada ka mid ah inna fii daalik madkuurkaa la soo sheegay waxaa idinku sugan la aayaatin aayaad wax lagu qaatoo lagu waantoobo lilcaalimiina kuwa wax kala garanaya ee cilmiga leh ayay aayaad ugu sugan yihiin wa min aayaatih ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid ah manaamukum hurdadiinna bileyli habeenkii aad seexanaysaan iyo wannahaari maalintii iyo ibtiqaa'ukum doonista aad doonanaysaan min fadlih ilaahay deeqdiisa iyo risiqiisa aad raadsanaysaan inna fii daalika arrinkaa la soo sheegay waxaa idinku sugan la aayaatin aayaad liqowmin qole ayay ugu sugan yihiin kuwaasoo yasmacuuna maqlaya maqalay kuwaan toobaan oo wax ku qaataan wa min aayaatih ilaahay aayaadkiisa waaweyn waxaa ka mid a ee lagu garto yuriikum ay iraa'atukum yacnii idintusinta uu idin tusinayo albarqa hilaaca uu idin tusinayo ayaa aayaadka rabbi ka mid a khawfan cabsiin uu idin cabsiinaya darteed iyo wa tamacan rajogelin uu idin rajogelinaya darteed wayunazilu waxaa alla uu ka soo dejiyaa min asamaa xagga sare ee daruuraha maa anbiyo oo fa yuxyi dabeed wuxuu ku nooleeyaa bih biyahaasi alarda dhulka bacda mowtiha dhimashadeeda kadib inna fii daalik arrinkaa la soo sheegay waxaa idinku sugan la aayaatin aayaad liqowmin qola ayaanay ugu sugan tahay kuwaasoo yacqiluuna wax kala garanaya oo caqli leh wa min aayaatih ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid ah an taquuma asamaa'u samadu inay istaagto iyo walardu dhulkuba biamrih ilaahay amarkiisa ay ku taagnaadaan oon midna meesheeda ka dhaqaaqin uma idaa dacaakum dabeed alla markuu idiin yeedho dacwatan yeedhmo hal mara markuu idiin yeedho oo min alardi arlada xaggeeda laydinka yeedho idinkoo xabaalaha ku jira idaa antum waaba idinkoo markiiba takhrujuuna bannaanka u soo baxaya walahu ay walilaah allah ayuunbaa iskale man fi samaawaati makhluuqaadka samaawaadka dhexdooda ku sugan iyo walardi arlada dhexdeeda kuwa ku suganba kullun mid waloo makhluuqaadka ka midii lahu ay lilaahi alleh qaanituuna kuwa ateecaya weeyi macnaha amarkiisa iyo xukumkiisa u hoggaansan oon ka hoos bixi karayn wa huwa rabbi alladii allaha weeye yabda'u bilaabaya alkhalqa abuurista humma yuciiduhu dabeed soo celinaya wa huwa icaadadaa iyo soo celintaasi ahwanu ay hayinun waa u fududaay calayhi ay cala allaahi alleh walahu ay walilaah allah ayuunbaa iska leh almathalu sifada alaclaa ee ugu sarraysa fi samaawaati samooyinka dhexdooda iyo waalardi dhulkaba wa huwa alle alcasiizu allah qaalibkaa weeyi alxakiimu ee xikmada iyo xukumkaba iska leh daraba waa yeelay rabbi lakum idinka mathala tusaale ayuu idin yeelay oo min anfusikum nafihiinna ayuu tusaale idinka soo qaatoo idinka yeelay oo waa maxay tusaaluhu bal hadda dhegaystoo dhugta hal lakum ma idiin sugnaaday dadow mimaa malakat waxay mulkidee ay hanatay ma idinka sugnaaday aymaanuku midigyadiinnu min shurakaa'a ay shurakaa'u kuwa idinla leh fii maa rasaqnaakum waxaannu idinku arsaaqnay xoola iyo hanti kuwa idinla leh ma idinka sugnaadeen addoommadaad leedihiin qaar ka mid ah oo qaarkood hantida ma idinla leeyihiin oo fa antum idinka iyo wahum iyagu fiihi waxaannu idinku arsaaqnay hantida sawaa'un kuwa u siman ma tihiin weliba idinkoo takhaafuunahum ka cabsanaya iyaga ka khiifatikum cabsidiinna oo kale anfusakum nafihiinna aa ka baqanaysaan dadka idinla midka ah ee xorta ah eed wax wada leedihiin sidooda weliba idinkoo isaga ilaalinaya arrintaasi ma suurowdaa hadday mustaxiil tahay dee maxaa ilaahay ugula dhaqmaysaan waxaydaan naftiinnaba u oggolayn miyaydaan caqli iyo garaad lahayn cadaalad daradiinna iyo dulmigaad ku dhacaysaan heerka u gaadhay bal eega kadaalika ay midla daalika tabyiin caddayntaa horoo kale sidaannu aayaadka hore u soo caddaynay oo kale ayaa nufasilu aanu caddaynanaa oo kala saar saaraynaa al aayaati aayaadka liqowmin qola ayaanan u caddaynaynaa kuwaasoo yacqiluuna wax kala garanaya bal iskaba dhaafoo caqli ma laha e ittabaca waxay raaceen aladiina kuwii dalamuu dulmiga falay ahwaa'ahum hawooyinkooda iyo waxay jecel yihiin bikayri cilmin cilmi la'aan baanay ku raaceen faman kumaa yahdii hanuunin kara man axadka adala allaahu alla u halleeyey wamaa lahum mana sugnaanin kuwa alla halleeyey min naasiriina waxuu heelin karo u gargaari karaa fa aqim oog oo ku toosi wajhaka wejigaaga liddiini diinta u oog oo ku toosi xaniifan xaal aad tahay mid ka soo leexanaya diimaha baatilkao dhan oo diinta xaqaa u soo leexanaya fidrat allaahi ay ilzamuu laazima fidrat allaah ilaahay diintiisa iyo milladda tawxiidka ku toosnaadoo laazima allatii diintaasoo fadara alla uu ku abuuray annaasa dadka calayhaa diinta laa tabdiila wax beddeli karaa likhalqi illaah ilaahay abuuristiisa uma sugnaanin oo diintaa ilaahay dadka ku abuurayo wax ka doorin karaa ma jiro abuurkaa yacnii marka dambe dadku waa bedelmi karaan laakiin abuurista hore wax doorin karaa ma jiro oo abuur kasta diin baa lagu abuuraa oo lagusooyacni uu ku soo dhashaa alla waxau ihi daalika kaas fidrada iyo diinta lagu abuuray aadamaha ee toosani addiinu diinkii weeyi diinkii alqayimu ee toosnaa walaakina akthara annaas ha yeeshee dadka bedidoodu laa yaclamuuna ma garanayaan arrintaa wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online